You're with SBS Radio.
aad iyo aad baan kugu soo dhaweyneynaa gacmud university waa main campus in fact dhowr campus baan leenahay jaamacadani hadday ka mid tahay jaamacadaha soomaaliya soomaaliya wadankii laysuu oran jiray Eh, iminkana somaliland buu ku yaalaa Eh, laakiin ardada dhigataay somaliland kuma koobno gobolkan kuma koobno soomaali geeska afrika wixii rabo o dhan iyo ciddii soo gelaysa waa u furan tahay oo waataan hadday kuu sheegay jaamacadii xuduud ma laha Eh, xuduudeedu waa intii qualified u ahee secondary ka soo baxda ama lamid ah ayuunbaa xuduud u ah waa inuu qualified yahay qofkan inuu eh, diraasad ama waxbarasho jaamacadeed geli karaa sida adduunyada kaleba minimum standards baa jira standardkayguna waa cown internationalka ah ee levelka secondary iyo wax lamida dhamaystay Eh, gaar iyo islaam dee waa loo ogolyahay Eh, marka gobolka waxaase u badan gobolkana u badan Eh, waxaana ku xiga gobolada kale ee soomaalida geeska africa sida puntland iyo south central somalia ethoobiyada xataa xubnaan nooga yimaada iyo jabuuti iyo inta nagu dhow dhow soomaalida uuna marka eh, halkaasaad ka akrisan inta ardaya ka timaada iskuulka post graduate-kana halkan iyo hargeysaba waa yahay afar iyo toban program oo undergraduate ah iyo program post graduate aanu leenahay iyo freshman division eh, undergraduate-ku halkan unbuu ka furan yahay ama tacliinta digriga hoose Eh, ka labaad hargeysa iyo borama waa ka furan yahay ka hargeysa aad u dad badan because maga labada magaalada kale dad badan oo kale jaamacado badan waa sanadkii labayo labaatanaad baa noo socda sanadkii koob iyo labaatanaad baan umaanay sanadkii koob iyo labaatanaad weeye maya jaamacadda camud waa taariikhdeeda koob iyo labaatan sano laba iyo labaatan sano sanadkii laba iyo labaatan awal wuxuu ahaan jira halkan secondary schoolkii somaliland ingiriisku ka tegey Eh, berigii hore si- kii ugu horreeyey buu ahaa somaliland waxaa sideeda ciro weyn loo dhan haddaad aragto ama iga waaweynba Eh, iyo qaariga iyo raberigii dambe haddana dib- ama waxay ka baxeen amud secondary school Eh, for example saddexdii madaxweyne ee somaliland u dambeeyeyba iskuulkan ay ahaayeen halkan ay ahaayeen imanka jaamacadda isu rogtay ee berigaa secondary school ah because ingiriiskii dee jaamacadi ma jirin secondary yaalun bay ahaan wax dalka furan oo weliba miduun ahaa markii hore markii dambena sheekh baa kusoo biirtay markii hore camuud buu ahaa madaxweynahan hadda waa kasoo baxo anaaba macalin halkan ugu ahaa Eh, muuse bixe muuse biix cabdi haa iyagoo form two aan u imi maraykan berigaa kasoo noqday marka siidaniyan halkuu ka baxay kalaaskii u horreeyey baabuu ahaa muuse daahir yaalkaahina halkan uu ka baxay marka waa iskuulta meel buqaad taariikh ku leh oo borama berigi hore waxaan jirtay eh, taaliinta aad bay u taageeri jirtay oo iskuuladii caadigaa ka sugo iskuulkii ku educational ee ugu horreeyey halkan uu ahaa iskuulkii dhagoolayasha halkan uu ahaa kii indhowlahu malaha halkan uu ahaa qo- qolo yar baa lagu bilaabay Eh, marka waxay ahayd dad iska progressive xagga waxbarashada marka bilowgii laba kulliyadood baa ku bilownay iyo lixdan arday maantana waxay marayaan inuu basically about shan kun iyo ziyaado ayay marayaan ardayda ku jirta sanadkiiba maya gebi Gebi.
total enrollment waa waa sanadkii inta hadda soo gasho waa kun iyo sad- kun ilaa kun iyo lix boqol bay gaarayaan maca post graduate laakiin under graduate ayuunbaa ku ku samaysan ima taariikhdeeda horta waa bilowgii waa ninety sevenkii ayuu ahaa Eh, jaamacadaha soomaalida somaliland waa jaamacaddii ugu horreysaba jaamacad kaleba ma jirin jaamacadda hargeysa laba sano ka bacdi la bilaabay soomaaliya intay burburtayna waa jaamacaddii ugu horreysay la asaaso dee muqdishaan lagu xigto ilaa lix wiig baa birya bal ayay naga dambeysay sidaana nagu qabno ee markaan taariikhda ku hayn marka eh, waad iska garan kartaa bilowgii wax badan halkan ma jirin ninety sevenkii waxaan na caawin jiray laba saddexdii sane u horreysay laba saddexdii sane u horreeyey qurba joogii soomaalida iyo somalilandta kaleba ayaa na caawin jiray iyo gobolkan eh, dadkii u dhashay dabada jira diaasbaraha laakiin saddexdii sane u horreeyey wixii ka dambeeyey labayaa waxaa labadii kun wixii ka dambeeyey eh, jaamacadda gudaha ayaa isku tashatayoo iska donor fatigue baa meel walba jira Eh, australiada aad ka timid xataa dad baa wax naga soo caawin jiray bilowgii Eh, inta dambe fiiga ardayda iyo wixii eh, dhismayaal iyo waxaas waxaa nala maalgelin jiray eh, hay-adaha internationalka iyo- iyo sida eh, midowda yurub iyo u n d p da iyo mashaariicay lahayd dowladda somaliland wasaaraddii waxbarashada ay leedahay ayaana laga taakulayn jiray kaambasyada kaawaataan kuu sheegay magaaladana uu jira halka kuliyadaha caafimaadka dhakhaatiirta iyada waa dhakhaatiirta ugu fiican dalkan imanka waa halkan ka baxa halka baxa haddaad tagta magaalooyinka sida qarno oo kale iyo iyadaaba dhakhaatiirtu iyagaaba u badan yihiin iyo buuhoodle iyo somalilan markaad dhaafto somalilan kalna degma aanay joogin ma jiro ama gobol aanay joogin ma jooraan waxaan leenahay kuliyadda caafimaadka weliba kuliyadda dhakhaatiirta weliba external examinerskayga waa jaamacadda london waa kings college imtixaanka iyagaa ka qaada iyagaa Romania.
kaabka kaga baxaya waa garta iyagaa ka qaada waa garta hadda jaamacadda hargeysana waa ku fidiyeen marka waa recognizer baanu nahay waxaan ku jiraa school of medicine of camod university oo ku jiraa well directors w h o directors of medical schoolska adduunka uu ku jiraa oo shahaadadeeda way aqoonsan yihiin lix kulliyadood weeye halka caafimaadka oo ay ku jiraan medicine dentistry nursing and midwifery public health laboratory technology and pharmacy waa magaalada isbitaal baan leenahay isna halka alxayaada teaching hospitalka jaamacadda ah alxayaad jaamacad ka qayb ka yahay jaamacaddu ka yahay waa garta waa Ahmed university medical school ma- hol- teaching hospital makaawiina waan tagnaa waa u badan dhakhaatiirta ka shaqaysa iyo supervisorska iyo amud university doctorska ka baxay baa uga badan yihiin meesha waxaa joogay waa garta waxaan ahayn dhakhaatiir maraykan ahoo jaamacadda ka dhigaan halkaasay basir ku yihiin oo takhasuskaan bixinaa family medicine medicala oo gebigiisu dhakhaatiir maraykana soomaalida hadda inamada ha qa- aan qaateen oo mastersigii iyaguba ka qaatay halkan mooye waataan ku lahaa operational costka ama kharashka ku baxa jaamacadda wadideeda gaadiidka mushaharka dayactirka waxyaabaha naga ku wada shaqa laho fiiga ardaydaanu ka bixinaa laakiin wixii development ahee infrastructure-ka ah kaabayaasha waxaan kuwaasaanu macawino u baahano weydiisanaa jaamacadaha soomaaliya oo kale waxaa aada eh, loogu dhaliilaa in standardka adduunka aysan gaarsiisnayn Eh, amuud maxay uga duwan tahay jaamacadahaas wel horta dadkun baa qiimeyn ninka halka garun baa qiimeyn kara dadka wax ku bartaan dadka external annaga waxaan isleenahay ta- probably we are the most credible institution of higher learning waan fiicannahay oo dadku dee saasayna yidhaahdaan berdowsa de waan la qabnaa ciladaha jira oo qaar waan la qabnaa qaarna waxaad moodaa inaan ugu baroonahay runtii Eh, jaam- waxaan hadda lama tartanna anagu jaamacadaha naga dambeeya kuwa naga horeeyaan la tartanaa Mhm. kuwan etoobiya iyo kenya iyo Ah.
qaarna waa in badanna waa naga horeysa qaar aan dhaaf isku mid nahayna waa jiraan qaar aan dhaafnayna waa ku jiraan Now, comparable eh, jaamacaddan jigjiga agtayada jigjiga ma foga halkan waa 85 kilometers gobolka xaruntiisa gobolka soomaalida Eh, jaamacaddeeda xidhiir baan leenahay ilaa macalimiin baa nooga timaado weeg walba halkan saddex jisha jooga Eh, annaguna waanu mouna waan leenahay jigjiga oo kale waa jaa- jaamacada ethoobiyan oo jaamacada dowlada wada maamusha badankoodu intii arsaan jireen rabadna u jira qaaran isku midna u jira jaa- jaamacadda jigjiga eh, waa moreless comparable standards baan nahay marka dee jaamacadaha soomaalida dhulalaha wadana way kala fiican yihiin waa level ma wada joogaan Sax.
Ya, kolay sabka horumaan isku tirinaa waa garta Eh, ardadan waxay ka kala yimaadeen Gobollada.
soomaaliya goboladeeda oo Ah, dhan aad.
maxaad is leedahay way ku doortaan ardadadaas ama waalidiinta caruurtooda usoo dirta amuud maxay ku doortaan baad is leedahay Dee, horta iyagay jirtaa waxana waa indi- waa choice shaksi ah Eh, laakiin eh, dee magacaa baxaya camuudyadu bay ku doortaan oo dadku isla maraya camuud baa u fiican ay idhahdaan dadkaa qiimeynaya wataan kuulaay budnadsay annaga ugu fiican laakiin dadku se u haystaan Ah, taa unbay eh, kusoo doortaanoo eh, sumcaddayadu waa fiican tahay runtii waa garta magaalo ahaan boorama marka la yidhaahdo dadka camuud way soo gelaysaa iyo arday u timaada marka bulshada eh, boorama degan jaamacaddu see u saameysaa ardada aad iyo- eeg anaa kuu sheegi Ma- gobolkan awda laydhaa horta waa unique dhinaca buu ka yahayo qabyaaladdu waa ku yar tahay dadka soomaalida ku badan ee koo- saa uma sii badan magaalada haddaad soo gasho soo degto qolamaa tahay idinku odhan mayso waa garta oo xagga qabiilka tooyasha ma jirto waa dhaqan culture ay leeyihiin weeyaan Eh, iyagoon xumaanba u jeedan gobolada kale waxaa yagaa iyagoo litacaaraf ude xataa wada adeer halkeed ka timid inaa ku idhahdaan caynkaas Waaga.
halkan jan badanaba kuma badna Haye.
talabaad jaamicadda darteedna dad badan baa u soo degay magaalada oo caruurtooda keensaday waa garta haddaad magaalada waqooyigayga eegto ah, waqooyiga magaalada se- percentage aada u sarreeya waa dadaan ree awda lahayn oo caruurtooda iskuullada magaalada iyo jaamacaddanba u keenay Ah, saameyn ballaadhan bay jaamacadda ku yeelatay magaalada boorama lafteeda oo waxaan is leenahay say 25 22 years ago magaalada boorama intay ahayd iyo maanta intay tahay qayb weyn waxaa ka ah jaamacadda camuud dhaqaalaha magaalada waxa qayb weynka iyadna jaamacadda camuud lafteeda oo magaalo waxaa u shaqeeya jaamacadda shan boqol oo qof magaalo inta magaalada inta la eego hay-ad magaalada ka shaqaalo badani kuma jirto jaamacadda
way kartaa haddaan bay bay roolka aanu bixino salariga la bixiyo jaam aanu bixino marka bishii aanu bixin lahaa isagoo quarter of a million Ah.
u s dollars way gaarayaan mushaarka iyagu way kartaa hay-adaha laysku daray boona ma joogo dhan intaa ma dhanna lacagtoodu
way kartaa marka dadkan faraha badan le magaalo jaamacadda usoo degayna saameyn weyn bay ku yeelatay oo adugu saa u kala garan maysa iyagaa hoosta yar kala keena oo dad baa soo degay oo markay caruurta keena iyaguna ganacsi ka bilaabay oo hanti ka iibsaday oo tacmiirta magaalada kow waxa ka ah jaamacadda camuud way kartay markaa saameynteedu waa positive fact waa gartay Ehm, ardada wax ku barataa shan kun baad eh, igu Ah, sheegtay meelaha, hadda.
ah, ah, ah.
Een, shaqalaan baa aad looga cawdaa ardadu markay jaamacadaha ka baxaan percentageka shaqo ka hela wadanka gudihiisa ma laga warqabaa shaqooyinka ay helaan maxaad ku dhiirigalisaan xaggee shaqo ka doontaan
horta annaga shaqadeeda koowaad waa tababarka ardayda sax inaan wax baro Sax.
shaqada soomaaliya la wadaagaan iyo somalilandta kalaba sax oo dee dhibta ka joogta unemploymentka meel walba ka j- halkana way ka joogtaa inta dalka ka joogta oo soomaalidu Sax.
waa la qabnaataa sax tracer officiala ma anaan samaynin oo eh, arda- ardaydii laakiin ardada shaqooyinka heysa kuwa camudeedunbaa kolley kuwa xagga sare imtixaanada meesha laga qaaday iyaga ayaa eh, ayaa ayaa safka horunbay kaga jiraan Eh, i agree with you way jirtaa waan kugu raacsanahay unemployment baa jira bayna kama jirto aqlabiyadu waa shaqada ma helaan marka ay baxaanba laakiin dee waxaanu ku dhiiragelinaa war annaga maaha ha- ha u yaaca inaad tahriibig iskaga daaya laakiin geeska afrika meeshii shahaadadeedu geyso taga oo ka shaqaysta waxaad ku arkaysa ardada camuudeed halkan waa joogaan Ba- somaliland waa ku badan yihiin meelo badan bay ka shaqeeya dugsiyada iyaga ugu badan ba wax ka shaqeeya dugsiyada jaamacad ahaan jaamacadda camuud baa ugu badan wax ka shaqeeya because department of educationka iyaga ayaa u badnaan jiray Eh, puntland waa ku badan yihiin so- muqdisho waa soomaaliya ku badan yihiin hiiraan waa ku badan yihiin meeshii soomaali joogtay geeska afrikeen nabadaba way ka shaqaystaan marka eh, tirakoobka ogaana aan aad sidaa ugu helin Way.
laakiin haddii arday shaqo hesho kuwa camudeedunba xagga safka hore kaga jira waa garta waxaad ii sheegtay in saddexdii madaxweyne u dambeeyey somaliland ay ka Ah.
baxeen dugsiga sare camuud dad kaloo caan oo aad garanayso ama jaamacaddaada ka qalin jebiyey ama camuud ka qalin jebiyey oo successful ku noqday ama ganacsi ama siyaasado kale ma jiraan xasuus way jiraan dee iminka meel walba waa- waa- international organizations way ku jiraan oo UNDP da labaan arkayay hadda waa Nairobi ka soo noqday United Nations ka u shaqeeya oo international ka staff taa amuud international staff ardadayadii jaamacadaha waaweyn adduunka way galaan Cambridge University Amud University sa- way ku qaateen way ku jiraan arday ku- Cambridge University ku jirta jaamacadda mid ka qalinjabiyey waa ku jiraan Uh, I was very happy to hear in maalin dhaweyta waxaa iisoo sheegayay arday dhalinyaro halka ka tagtay oo kanada tagtay shahaadadoodii in toos markay manhajkooga eegeen loo aqbalay waa loo aqbalay transcriptkooga iyo waxyaabihii marka de horta waa jaamacad cusub twenty years wax badan maaha you know about two decades on Uh, marka de raggaasi beriga ka baxeen secondary school buu ahaa laakiin jaamacad ahaan hadda way dhowdahay wadaga arkayo postgraduate iskuulka postgraduate-ka ana waad arkaysaa oo jaamacadahan ha meelaha ka kala yimaadeen dadkaasi waa dibadda iyo gudahaba ha waa ay wada jiraan waxaa ku jira oo ii muuqda arday ka timid u k iyo u s a kale waxaan isleeyahay waa dhalinyaro asalkooda soomaaliya Waa ah, laakiin asalkooda Soomaaliya.
dalka dib usu- ugu soo Correct, noqday correct.
halkaas jaamacadihii maraykanka iyo ingiriiska anfici waayay miya camuud bay ka doorteen maya waa dadkoogaa dee laga yaabaa inay boolasi ahaanba ah ma- maaha arday liidato oo ardayga halkan jaamacad ka gelaya dhaqan celin loo keenay maaha laakiin waa arday la raba inay dhulkoogan joogaan oo xaggana baaggarahooga ahaa halkana ay soo ceshadeen oo iyagu ay keensadeen afka iyo dhaqanka iyana ku bartaan yaa hulaha xaggeeda waa iska ogtahay oo meel walba dhaqan iyo diin bay leedahay sax meelaha aad joogtaan dee waa dhaqan shisheeye diintoodana aqlabiyadu kiristaan bay u yar badan yihiin waxyaabo fara badan oo ma lihin kuwa halkana ka fiican oo ninka halkaaba muslim fiican ku noqda u noqonaya halkana Ah, oo ninka halkan mu- maaha b- dad badan oo weliba culamo ah baa ka soo baxa oo xaggan yimaado oo Ah, laakiin haddana dabaylo waxaa jira ardayda jiidan dhallinyarta da-yarta jiidanaysa oo badankooda aan positive wada ahayn Sax.
xaggaa jira marka ninka waalidkee yidhahdo okay fine war tarbiyadda waxaa la rabaa xaggan ardaydooda waa city passport bay hestaana waa citizens they can go back post graduate oo kale inay xaggaa ka galaan laakiin intay yar yihiin dadkan halkan ah ku ababaan ee aragti caynkaasoo badan baa jirta oo laga yaaba inay horta kuwaasaa meelaha u badan nin baa beri dhowta yidhi war ardaygan maxaad isagu waa citizen xaggaasu jira maraykan buu tegayn masan halkanoo digiriga hore markuu qaata ka dambaan xagga dambe geynayaayo war waxaan rabaa intuu da-yar yahin halkan ku abaabo buu igu yidhi dhibaatooyinka yurub iyo laga soo sheegaya da-yarta haysta beri baa waxaa laigu yidhi london baa tegay beri dhexdaa two thousand five kii baan tegnay aniga iyo diinka iskuulka medicinka meel baa lana tusay jeel oo layidhi xabsigaa da-yarta ku jirta boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa soomaali it doesn't happen here so gan waana darooga iyobay u badnayd iyo you know dagaal iyaga dhexdooda ah iyo waxyaaba uun anti social activities ayaa u badnayd dee adaa markhaatiya ad inaan melbourne iyo magaalada boorame inaan si loogu wada koray you agree that absolutely hawya dhaqanku waa waa waa very important Waa wax waa weyn.
very important Eh, eh, Waa- ifkuunu ma noolin akhirana waanu noolahay Aad in iyo- fact waajibka koowaad waa akhira Ya. Eh, wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuni baa ku jirta waa gartay hadda waxaan ku soo rognay jaamacadda ma ahun duruusan aan dhigna ee afar iyo tobanka program oo kale waxaa la socda eh, koorsiyada carabiga iyo islamic studies freshmanka way ku dhigtaan haddana orientations ba halkan jira
waa gartay macalimiin gaaraa jirta oo orientation ah oo bishii ama toddobaadkii orientation siiya ardayda duruus guud oo caam ah oo wacyi diineed ah isiyaan ardada oo ardada siiyaan oo annagu ma rabno uun inaan dhakhtar soo saaro dhakhtar muslim aan rabnaa inaan soo saaro sax islaamnimada definition imika u baahan maalmaha dhowo oo ku- cid dad badan oo aan runtii aan dhibsanayno sida kuwan dagaalamaya oo kale Ah.
ayaa dee islaam sheeganaya oo kaaba sheeganaya waa gartay laakiin saan isla ognahay imika soomaalidu mo- mainstreamkeegu Ah.
sunniyiin bay ahaan jirtay muctadila Ah.
oo moderate waxaa lagu sheegaa ha kitaab allahi wa sunna sax oo aan violent ahayn sax Ya.
waa isbedeleen hadda hawl qaar baa isbedelay annagu kaasaan rabnaa haysanaa oo diintu bushka kuma jirto sax oo du- diin kontrabaan ee diin la qariyo mahe diin jaamacadaha laga dhigo oo eh, eh, eh, eh, kitaabkii ilaahay oo iyo sunnihii oo tarjamada su- sunniga ee muctadilkaa baan annagu rabnaa
Okay.
dee ardada soo noqotay ha waxyaaba badan baa yay kaga duwan yihiin ninka dhulkiisii joogaya diintiisii jooga iyo ninka trump hoos joogaya dee way islaamaa waa gartay barnaamijkan waxaa dhagaysanaya dad badan oo qurba jooga australia idaacaddu ka baxaysa laftigaagu dibadaad wax kusoo baratay Anoo- marka qurbaha bal khibradaada markaad waxbara maraykaad wax kusoo baratay saan u fahmay
markii hore maraykan markii dambena england waa gartay Labada.
marka khibradaada dalalkaas dadka taga iyo waxaad kasoo faa'iiday iyo sababta kusoo celisay dhallinyaradaa noo dulmar war anu markaan galay dee soomaaliba ma joogin xaggaa hir baa joogay boqol iyo sideed baan ahayn soomaalida Waa.
ardada soomaalida maraykanka maraykanka waa gartay arday yar baan ahay waa gartay Eh, mana jirin ba- waddan state hagaagsan oo dhisan waa lixdanaadkii ayaan kasoo cidinama socon annaga iska soo noqonay waayo shaqaa noo taalay halkan markiiba shaqaa loo ba- ba- dadkaaba ku yaraaba mutacalimiinta halkan ku yaray Right.
marka habeen ma anaan hawaysan dhulka in la joogo waa lasoo wada noqonayay beriga waa gartay tan iminka qaxootiga ku tegtay maaha waaba la yaabi jiray ninka wadankiisa ka wuu ka tegi laylaa iyo waxyaabaha hadda marka ismay bedelin dabalkii dhaqankoogii waa sidii uun dad waxay ahaan kristana ay u badnaayeen waa sidii uun in fact laakiin dee dad kale oo diimo kala haysta waa ku kordheen oo islaamkaa ka mid ah as a matter of fact oo dad muslimihi beri baan xataa ogaaday state of kansas baan joogaan ogaaday rabadaanti markii dhowr iyo toban cisha ay jirtay baaban ogaanay inay oo- Ke- kebigiina Ha, waanaan kama qarsooneen anagu laftayada waanaan baraadin oo dhulka ku cusbayn waa gartay waa markii sanadkii koowaad Ah, Eh, dee dhaqankaas horta kii un weeye dhaqankii sax soomaalida dadkan tegaya hijrada ayaa wax isbedelayoo tiradiina way ka bateen Eh, of course markay tiradii badatana eh, mashaakil way soo kordhayaan dhibkeeda leedahay marka ha, labadii waqti baa kala duwanaa ingiriiska iyo maraykanka waa tegey oo maraykan ingiriiskana post graduatekana tegey tan under graduate baan joogay labadaba anigoo koray un baan tegay oo dee ah, basically ah, khalaaqidaadkaygii waxba ismay bedelin waa sidii aan ahaa waa gartay jaamacadda waxaad ii sheegtay in eh, dad eh, soomaali ah oo diaspora ama somaliland ama soomaali kale inay markii hore ina caawin jireen Ha.
Eh, soomaalida qurbi joogta ama diasporada roolkooda dalka hadda ka waran mararka qaarkood waxaa la dhahaa xukun bay soo raadsadaan maamul bay soo raadsadaan dhaqaalo badan wadanka ma geliyaan guud ahaan maxaad kula talin lahayd see soo aragtaa roolkooda waxbaa ka jiro taa roolkoogu horta ma oran karo de waa dad aan wadanka laga lahaynoo idonk weston wadaniyadoodii oo nina ma oran karta anaa kaa wadansanoo laxjarada ka qabna way ka wada qabaan Sax.
La- waxna way soo taraan badan aada iyo aada oo waxaa laga eegayaa malaha maalgelin baa laga fakerayaa dadkan remittance badan bay soo diraanoo eh, way- xawaalada xawaalada dee qoryaha ardadanba iyagaa fiiga ka wada bixi badankoodu ninka dibadda dad badanoo dibadda loo jiro ayaa jiro ardayda dee ninka qoyskii wax u soo diraay dhaqaalihii dalku kaabay sax oo dad badanoo waxaa jira aan runtii noolaan karaynba ama ay nolosha ku adkaan lahayd haddaan dabadda loo jirin wax weyn bay soo- wax weyn bay xaggaa oo waxaad ka garan kartaa un xawaaladaha bisha akhirkeeda markaad tegto Ah.
ayaad arkaysaa raaxadda ay leedahay wixii loo soo diraa dadka waa gar- Eh, dadka marka xagga anugu taasaa horta ugu muhiimsan sax Eh, hadda somalilandana joogno waxay u badan yihiin dad soo shaqo doontay frankly inta jamaad tahay oo dibadaha ka inta wax soo gelisay iyo inta soo ga- doonta waxa badan inta soo shaqo doonata waa inta aragtidayda ay tahay waa garta waa sax Eh, oo kuwa cidhiidhiya shaqadii dadkii gudaha joogay yaa kuwa yar cidhiidhiya way jiraa qaar maalgeliyaa oo wax la yimaadaa laakiin waxaa ka badan inta soomaaliya doonata inta maalgelisa
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.